بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد shirkayga jaraa-id wuxuu ku saabsan yahay shacabka soomaaliyeed oo gobolka banaadir degan ama caasimadda ayaan rabaa inaan u baaqaan oo codka wasaaradda amniga ku hadlayo in howlgallada ay wadaan ciidanka amniga dowladda ka dhanka ah kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano in markay baaritaanka iyo cadowga la baaraayo ama cadowga la raadinayo taargetkan uu yahay nimanka ayaga cadowga ah iyo wixii qalqal ku wado amniga dalka iyo amniga caasimadda marka la sugaayo waxaan ka codsanayaa anoo codka wasaaradda amniga ku hadlaayo in ciidanka amniga ay la shaqeeyaan gaar ahaan degmooyinka gaar markii la baaraayo oo ciidanka howlgalka ay ka wadaan in shacabka soomaaliyeed oo degan degmooyinka inay ciidanka la shaqeeyaan ciidankan waxaan ka codsanaa anoo codka wasaaradda amniga ku hadla waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed ha loo dhimriyo ha la soo dhoweeyo cadowgana si aan caadihayn u baara taargetkeenna wuxuu yahay in dalkan iyo dadkan amnigooda la sugo cadowgana iyo waxa qalqal dalka amni darrada ku wadana la qabto shirkayga jaraa-id intaas ku saabsanaa haadaa wabilahi towfiiq wasalamu calaykum waraxmatullah